qur-aankan kariimkaa hore in badan baad soo aragtay ama aynu soo sheegnay ama aad ka dareemaysaa markaad akrida ilahay inuu basharkan ugu talagalay basharkaa logu talagalay laakiin makhluuqaadka kale xayawaanaadka iyo buuraha iyo jaamidaadka iyo maya low anzalna hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah haddii buuraha iyo lagu soo dejin lahaa goobaha adag ee jaamidaadka ah inay naga dareen wanaagsanaan lahayn baad ayaa nasku u bayaamiyey marka taa waxaynu uga jeednaa waxaad arkaysaa qur-aanka kariimka ahi qiimayn buu saarayaa caalamkan dadka ku nool iyo waxa ilaahay diintiisii iyo wixii ay karaamo ku yeelanayn ay ka yeeleen marka dabeetana qur-aanku oo tilmaamo muuqaalka ay dadku leeyihiin caalamkan marka ay joogaan ayaa haddana uu ku xidhayaa kolkiiba abaalmarintoodii oo adduun iyo aakhiro lama kala reebayo mana kala hadhayaan waa laba isdabahaya qofku halkan buu socday wuu calaf qaaday dabeetana wuu dhaadhacay markiiba jazaagii baa ku xigaba labadaa qolaa ilaahay uu tilmaamaya haddaba waa xadiidkii muslim kitaabkiisa uu ku khatimayo macnaha aayaadkan aayaadkan kolka uu tafsiirayo kusoo khatima haadaani baa ilahay uhi labadaasi khasmaani waa laba doodaya oo ikhtasamuu fii rabbihim ilaahoodiibay ku murmeen awliyada ilaahay ilaahooday aaminsan yihin tawxiidkiisay rumaysan yihin awooddiisay rumaysan yihin tasarufkiisaiy wax allo xaqu leeyahy alcadl ayay xaqiijiyeen qaybina way kasoo horjeedaa baleeg abaalkooda faaladiina kafaruu kuwii gaaloobay ee ilaahay iyo awooddiisa yidhi waa asturaynaa ma asturi karaane qudicat lahum waxa loo tolay oo loo gooyey hiyaabun min naar dhar naara waxaa la yidhaha hebel dee intaasoo dhara buu goostay baa wuu goostay marka dhar baa loo jaray naar ah saraabiiluhum min qatiraan watagshaa wujuuhahum annaar waa dhar naxaasiya daamur ah kaasaa dhag lagu siiyo oo loo iyo kabahaasaa loo iliyo yusabu min fawqihim habka ilaahay u cadaabayo wahabuu qofka mu'minkaee dareen wanaagsani ka jiri dhaconayo wey yusabu waxaa lagaga soo shubayaa min fawqi ru'uusihim xaggooda kore alxamiim biyo aada u kulul oo kulaylkoodu aada u baday nabi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayay dee naarta kulaylkeedu halkan aynu ku hayno waa taasoo toddobaatan loo qaybiyey kulaylkeeda mid ka mid a sagaal iyo lixdan baa heerkulkii maqan yahay asxaabtu madaxay qabsadeen waxay le innahaa la kaafiya yaa rasuula allah wale tanaabaan waxba reebteen leyr tirigeeda iyo mashiinadeeda iyo ololkeeda tanaabaan waxba reebteen iyadoo lasii kordhiyey intaasu iska daayo yusharu bihi waxaa lagu dhalaalinayaa biyaha maa fii butuunihim waxa calooshooda ah allow waxa uurku jirti markaasuu saa'il noqonaya shubmaya waljuluud haraggii iyo maqaarkiina oo meesha damqashadii iyo dareenkuu ku badan yahayna wuu dhalaalay walahum waxay leeyihiin ay mutaysteen laamtu istixqaaqaasay ku tusinaysaa maqaamicu min xadiid dubayaal dubayaal xadiid ah baalkan robotka la yidhaahde baabuurta iyo garaaca ama lagu sameeyo warshadaha dubayaasha waaweyn u qaadanayo kaasoo kale wey waasaa lagu dhufanaya kulamaa araaduu markay doonaan markastay doonaan an yakhrujuu minhaa inay ka soo baxaan oo dhariga marka had iyo jeer aad wax lagu kariyo kor buu wixii kusoo jiray usoo qaadaa afka ay kusoo dhowaadaan min kamin murugo iyo ciil iyo balaayo haysata awgeed kamigu muruguha min kamin musiibo ku dhacday iyo murugo haysata awgeed markay kor ula soo kacaan uciiduu fiiha dib baa loogu celiyaa dubayaashanunbaa lagu dhufanaya waduuquu cadaaba alxariiqi baa laleeyahy duuq inaka anta alcasiizu lkariim nin isla wanaagsan baad ahayd oo dabaqada sare isu haysto dad oo dhan ka tegay waa ku kan haddaba waduuquu cadaaba alxariiq baa laleeyahy cadaabka wax kubaya dhadhamiya kuwa halkaasaad arrinkoodii ku aragtay dhowrka aayadood baa ilaahay uu kusoo koobay tabaaraka wa tacaala muuqaalkaa jiridhacada leh qolada kalena waa kuwan bal labadun isbarbardhig labadaa dariiq dariiqna kaasaa lagu helaa dariiqna kan wahadaynaahu najdayn imaa shaakiran wa imaa kafuuran in allaha yudkhilu ilaahay wuxuu gelinayaa aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka labadaa isku daray iimaan bay yeeshana arkaantii iimaanka wa camiluu camal fiican bay la yimaadeen arkaanu islaamkii oo dhan alsaalixaat diintii camalkoodu diintiibuu waafaqsanya ikhlaasna waa leeyahy intan aad arkayseed aamanu wa camilu saalixaati akriyaysaa ead mar walba arkayseed akhriyaysaa waa diintii oo dhan wey jannaatin ayaa ilaahay u gelinayaa tajrii min taxtiha alanhaaru ay webiyaashii qulqulayaan yuxallowna fiiha waxaa lagu qurxinayaa min asaawira shuuliyaal iyo jinjimo gacmaha la gashado oo min dahabin dahaba wa lu-lu-anna waa lagu qurxiyey lu'lune iyagana waa lagu qurxin doonaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu xusayay tabluqu alxilyatu min almu'mini xaysu yabluqu lwuduu quruxdu qofka muuminkaa waxa ay gaadhaysaa balala meesha weysadu gaadho weysadaasaa iftiimaysa intaasunbaa loo gelin wa libaasuhum fiiha xariir dharkooduna halkaa waa xariir wey halka kuwaa kale aad aragtay waxa loo geliyey ee nag lagu siiyeyo kabaha birta ah iyo koofiyadda kulule loo iliyey aad ka aragtay kuwa wa libaasuhum fiiha xariir hadalkoodiina waa kan ilaa haddii aad wax walba haysato hadal xumi iyo dhawaaq iyo jaafaajiriqun uu ka agbaxayo oo dhagaha lagaaga bixi waayo belo ma belo waa badantay waa sidaa halkaa nagu haysto qofku wax kasta haysto hadduu madaxnimo haysto ama maal badan haysto laakiin dar ay isnecab yihiin iyo wax ka cadhaysiiya un agtiisa laga wado nasan maayo cag dhigi maayo qofku laakiin dhan walba way ka raaxaysteen dadkan mu'miniinta halkan ilaahay uu ku casuumay wahuduu buu ilahay yihi waxaa lagu hagay oo la waafajiyay ila dayibi min alqowl hadalkiisa wanaagsan meesha wixii la odhan jiray dembiye bilaa macna ma jiro hadalkiisa wanaagsan wahuduu ilaa siraati alxamiid jidkii la mahadinayay baa lagu hagay jidka la mahadinaya waa ka jannada ku geenaya ilaahay raalli noqoshihiisa qofka muuminka taasi u suxulduubaya u ordaya hadal wanaagsan alxamdu lilaahi aladii hadaanaa lihada wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah ilaahay bay ku mahadnaqayaa ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wayasuduu wayasuduuna hordhababaya can sabiili illaah jidka ilaahay ee xaqa ah ka hor joogsanaya ummadda iyo walmasjid alxaraam masjidulxaraamkii ayay ka hor joogsanayaan dadka aladii masjidkaasoo jacalnaahu aanu ka dhignay linnaasi dadkii sawaa'an mid ay u siman yihiin alcaakifu fiihi walbaad yastawi alcaakifu fiihi walbaad ka kunagi ee deegaanka ah weeye caakifku baadiguna waa ka socda ee yimid ee xaj iyo cumro u yimid labadaasaa u siman kuwaas kuwa hor joogsaday lahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihiin macnaa khabarkii ina kuwa ilaahay ka gaaloobay ee jidkiisii xaq ahaa inay maraan dadka u digin masjidulxaraamkii dadka ka hor joogsaday muqadasaadkii xuurtaysta ee dadkii ehelka u ahaa ka hor jooga muqadasaadkaasoo tilmaantooduna ay taatay kuwaasi cadaab kulul bay leeyihin oo cadaabkaa ilaahay uu soo sheegay ayaa abaal u noqonaya kolkaa nasku sidaa uu tilmaamayo aladii jacalnaahu linnaasi sawaan alcaakifu fiihi walbaad laba kale leh meel muslimiintoo dhan ay ilaashanayaan wey muslimiintoo dhan ayaa had iyo jeer muqadasaadku ogobay ay u yihiin ammaana sidaa darteed baanay ahayn in la yidhaahdo kanna dee xarameynkana sacuudiga unbay wadankiisa yihiin kaa isagoo alaqsaana dee waa filistiinta iyo carabta iyo unbuu wadankoodu yahay inagana soomaali iyo afrikaan baa layna yidhaa ogabay aragtida noocaas iyo qaybtaasi xaggay ka timid dee waad la socota haddaanad ka dhacsanayn waad la socotaa dee xuduuddii isticmaalka ingiriiska uu dhagaha dadka ugu rido u laqimin waa waxyigii shaydaanka iyo abaaliista talqiinta noocaas iyo qaybtaas laakiin waa ammaana muqadasaadkaas uu nabigu calayhi salaatu wasalaam isku xidhay laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid saddex masjid baa loo safri karaa buu nabigu leeyahy xarameynka iyo aqsa marka saasay isugu xidhan yihiin waa ammaano ummadda islaamka u taalla ilaalintooda iyo tadhiirintooda iyo xorayntooda iyo difaacooda intuba laakiin mafhuumkii marka uu lumay wuxuu yaallay iyo wax ammaano waaba ay garan waayeen dadka iyo meel ay leeyihiin bay sidan u jaanjaameen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii ka warramaya lahaa ha u diidina ciddii ilaalinaysa masjidka qof kasta oo ku cibaadaysanaya aya saacatin shaa had iyo jeer wakhtiyaal aan salaada la tukan baa jira laakiin isaga goor walba waa lagu tukanaya goor walba waa la soo gelaya lana xidhi maayo waman yurid fiihi qofka la doona biilxaadin xadgudub qofka la doona iyo dembi iyo gef bidulmin gardarro ilaan xaq kollaba uguma samayn kara ilxaada nudiqu waxaanu dhadhansiin doonaa min cadaabin aliim cadaab kulul baanu dhadhansiin doonaa baa ilaahay wuli tabaaraka wa tacaala inta badan qofka waxa loo qoraa dembiga markuu sameeya laakiin meelaha qaarkood xasaasiyadda ay leeyihiin awgood iyo muhiimadda ay leeyihiin ayaa qofku waxa hadduu dem inuu sameeyo doono ama inuu ku dembaabo oo meel kaga dhaco uu doono doonidda lafteedaa dembiya doonida laftigeeda waxaa xun uu doonay baa dembiya qofku hadduu sino doonuu iska daayo haddii uu doono khamriuu iska daayo waxba loo qori maayo laakiin hadduu xaramka doono inuu xumaan u geysto waa loo qorayaa waxaa kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimkaa dilkiisa haddaad doonto isaga laftiisa dembigii baa laguu qoraya dembiga laftiisa oo qofkiibaa kawba laga siiyey hebel dil buulsano waa lagala horreeyey istawa ahlu naaru ida altaqa almuslimaani bisayfayhima faalqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar nabiguna wuxuu ku cileeya waad xusantay markaa xurumaadka dadka muslimiinta ay leeyihiin ayaa muqadasaadkoodaas iyo ay ku jiraan iyo arwaaxdooda iyo ilaalinta nafahooda waxaa daba rabbi uu ka warramaya bal goobtaa qaaliga ee barakaysane khayraadkan badan lagala kulmayo iyo mu-asiskeedi ciddii aasaastay iyadoo tani ay tusaale u tahay ilaahay awliyadiisa ambiyadani hormuudka ay ka yihiin nebi ibraahim iyo nebi maxamed iyo calayhim asalaatu wasalaam kifaaxa ay tan kusoo qaateen nolosha noloshan inta ay joogeen sida ay ilaahay ugu adeecayeen iyo dadaalka badana ay diinta ilaahay u samaynayeen iyo naf iyo maalba inay u hurayeen ayaad ka arki doontaa halkan iyadoo runtii tanina ay tahay suuratulxaj sababta loogu magacaabay iyadoo nebi ibraahim cibaadadan ummadda uu u jideeyo ilaahay uu amray ay tahay ammaantiisiyo la waarinayo waaid wakti xusba waana aanu diyaarinay liibraahiima ibraahim waxaanu u salaxnay makaana albeyt beytku halkaa uu ka dhisan yahay baa la dejiyey ibraahim oo dal ilaahay uga dhigay markii dalkiisii laga soo eriyay baa ilaahay dad iyo dal iyo dunyo ka khayr badan baa loogu bedelay intii uu ka yimi allaa tushrik bii shay-an waxba aniga hay shariig yeelin baa ilaahay ui oo tahir beyti beytkaygana u nadiifi baa ilaahay uhi lidaa'ifiin kuwa wareegaya waalqaa'imiina kuwa cibaadada u taagan warukaci sujuud kuwa tukanaya wey marna rukuucsan marna sujuudsan u nadiifi waa sahal nadaafadan la xaadxaadhayo ama la burshaynayo la rinjiyeynayo nadaafada qiimaha badane waxa weeye shirkiga iyo asnaamta iyo khuraafaadka iyo diin la-aanta iyo darxumada kale intaba in laga ilaaliyo intaba waa laga ilaalina iyo cid aan xaq u lahayn oo cadow inay gacanta ku haysa ama kasoo agdhawaato intaaba ka nadiifi baa layi waxaanu geyn oo aanu u qalmin ka nadiifi waana dee kii dhisay ee suuratulbaqara bilowgeedanu kusoo marnaye isaguna wastaadka ka ahaa inankiisii ismaaciile nebiga ahana uu kuuliga ka ahaa iyagoo heeshowloodkooduna ay ahaa iyagoo ilaahay baryaya oo ducaysanaya rabbanaa taqabal mina leh waxaa aada u cajaa'ib badan qofka tegay ee eega runtii dee ictibaaraadka iyo duruusta uu ka qaadanayay ka mid tahay ee tadxiyada iyo naftii horanimada ay halkaa hawsha u fulinayeen quraysh oo dhan baa isu tagtoo dhismihii ibraahim iyo inankiisu ay ay dhiseen bay gaadhsiin kari waayeen kolkaasay ka soo gaabiyeen intan dayrka gaabana imika ee laambadaa dhaadheer ee ka taagay ina xijru ismaaciil laydha oo qabaa'il dhan oo isu tegay ayaa intii dhisi kari waaya markaad imika eegtaabaad dabeetana la yaabaysa dhismahaasi inta u leega iyo dherarkiisa ee laleeyay laba qof baa dhisa macnaa halkaa waxaa ka muuqanaya juhdigooda iyo dadaalkooda iyo inaanay waxba la hadhina ilaahay dartii ay u fulinayeen hawsha markaasaa ilaahay uu fara waxa le waadin fi nnaasi dadka uga dhex dhawaaq ka dhex dhawaaq bilxaj xajka ku yaa ku yeedhi xajka waadin bilxaji fi nnaas xajka ku dhawaaqoo dadka dhexdooda ka dhawaaq ya'tuuka waa iman doonaan rijaalan iyagoo lugaynaya wa calaa kulli daamir iyo shay kasta oo gaadiidahoo bog laalan bog laalan gaadiidku markuu safariya waa kasoo gaajoode ayay ku iman ya'tiina way iman doonaan min kulli fajin camiiq jiho kasta oo fog fajigu waa jiho camiiquna waa fog jiho kasta oo fog ayay caalamka ka iman doonaan dabeetana sidee sidaa nasku uu tilmaamaya isaguna amarkiibuu qaata waa dhawaaq dadow ilaahay xaj buu idinku waajibaye u kaalaya ilaahayna wuxuu maqashiiyey kuwii riximka ku sugnaa iyo kuwii tagoogga iyo kuwii tagoogga kale kusii jiray wixii oo dhan ayaa dee telefoonadiisa ilahayna uu gaadhsiiyey ila isagaa telefoonadiisu dheeriy cidii looga yeedho dham way timi mar walbana gaadiidka loo soo fulaya waa ka keenaya min kulli fajin camiiq baa shirweyne dadka muslimiinta ay leeyihin oo sanadkiiba mar ay qabsanayaan oo lagu midaynayo inay yihiin ummad walaalaa oo isku tashanaysa oo ilaah keliya wada caabudayo goobtan keliya ku wada xidhan waa arrin runtii muujinaysa cabsida cadowga oo markuu arka intaa wax badan uu ka haybadaysanayo oo wax badan in dadkan iskaga xidhan inuu dareemayo dee fawaaidka uu leeyahay xajku iyo kole baxsi bay u baahantay liyashhaduu buu ilahay yidhi si ay u goobjoog ugu noqdaan manaafica lahum dheefe ay leeyihiin oo kuwa adduunyo kuwa aakhiraba leh dembi dhaafkaa u weyn dunyo kale iyo waxaa intaan la gaadhin dembi dhaaf iyo fawaaidka aynu sheegayna dadka muslimiinta dhexdooda ay kala faaidaysanayaan qofka dee iminka baadiye ka yimi marka la geeyo xajo odayga haddii loo soo diro ama islaantii fiisu xajka tago isagoo isbedelay buu soo noqdaa yaa dareenkiisu wuu isbedelayaa qofkan macnaa ummadda ilaahay noocyada ay tahay iyo dadka ay walaalaha yihiin iyo ummaddan shanta milyan ahee isku shucuurka isku qowlka isku dharka ahe wax isdilaya oo dagaalamaya ama iscawaraya aan lahayn marka qofka ufuqiisa iyo tasic dareen garaadkiisii wuu ballaadhanaya oo ardaagiisii yaraa iyo reer hebelkiini iyo tuuladii iyo wixiibuu kor uga kacaya marka waxa waxyaabihii la doonayaba ayuu wax badan dareemaya manaaficday ka mid wayadkuruu si ay u xusaan isma allahi ilaahay magaciisa fii ayaamin macluumaatin maalmo la yaqaano waa saddexda maalmoode waa ciidda iyo maalmaha ka dambeeya calaa maa shay dushiibay magaca ilaahay ku xusayaan rasaqahum uu ku arsaaqo min bahiimati lancaam nicmoolayda mayeedhada markay gowracayaan bismilah bay leeyihin oo dee ciidda iyo maalmihii ka dambeeyey waxaa la qalayaa xoolihii fakuluu minhaa buu ilahay yidhi nicmoolaydaa wax ka cuna geela adhiga lo-da oo adcimuu quudiyo wax siiya alba'is alfaqiir ka baahan ee faraha madhan bais bu'si baa ku dhacayoo faqriba waxaa haya een hayn la-aan iyo faramadhnaan kaa wax siiya uma intaa kadib liyaqduu si ay u gutaan tafathahum liyaqduu si ay u fuliyaan ama ay u gutaan tafathahum wixii wasakhdooda ahaa ay isaga nadiifiyaan attafath timihii iyo ogobay qofkii dee tegay baa garanaya dadku ilaahay dartii bay usoo dib jireen maalinkii sideedaad iyo sagaalaad iyo habeenkii tobnaad iyo maalin maalinkii tobnaad intaba dadku waxa uu ahaa tubkujoog buu ahaa iyo guul oomanoo markaasaa dabeetana caw yar baa la gogladaayo dhagaxna waa la barkadaa boorhkuna wuu duulaya marka ilaahay dartii baa loo soo raamaysto oo loo soo dib jiray attafat waa timihii iyo ciddiyihii iyo wixii ayaa halkaa lagu xiraya mudh baa laga dhigayaao markaasaa dabeetana cadarka la marsanaya la nadiifsanaya tafathum waliyuufuu nuduurahum nadarkoodii si ay u oofiyaan waliyuufuu nuduurahum ama waliyuufuu nuduurahum amarna waa laga dhigi karaa cilana waa laga dhigi karaa ficilada laamka ku jira liyaqduu ha guteen ama si ay u gutaan labadaba nadarkoodiina ha oofiyeen haddii uu jiro camal uu ku nadaray qofku waliyatawafuu ha tawaafeen ama si ay u tawaafaan bilbeyt alcatiiq albeyt alcatiiq waa beytkii qadiimka ahaa ama waa catiiqoo uu ka xoroobay gacan cadow iyo mujrimiinta waa kaa ilaaha ilaaliyey marba cida ku ilaaliyaba marka intan oo dhami acmaashii xajka nasku dee uu tilmaamaya maalinta hawlaha yaallay ka mid tahay radaxa ama radaxata shayga ay u yaqaanaan fuqahadu radaxa macnaha waa alramyu waaldabxu waalxalqu waatawaaf in la tuuro buurtii dabeetana dabxi la sameeyo la gowraco timihii la xiiro tawaafkii la sameeyo intana isku xigta daalika buu ilahay yidhi kaas alamru dalik kaasaa laydin faray waman yucadim xurumaati illaahi waxyaabaha ilaahay uu in meel lagaga dhaca xaaraantinimeeyey qofka weyneeya fa huwa khayrun lahu way u khayr badan tahay cinda rabbihi ilaahay agtiisa ilaahaysa agtiisa taasaa u khayr badan xurumaadka iyo muqadasaadkii weeye kuwaas wa uxilat lakum waxaa laydiin xalaal yeelay alancaamu nicmooleydi nicmooleydii inaa ilaahay ugu dhawaataan oo halkaa maalintaa waxaa lagu gowracayaa waa hadi sunno iyo falal mid kastaaba halka waxaynu ku gowracaynana yusama alodxiya udxiya isagana la ydhaa mid walbana ilaahay baa loogu dhawaanaya qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin salaatii wa nusukii waa gowraci ilaa maa shay mooyaane yutlaa calaykum laydinku dul akhriyayo oo dee kuwaa ilaahay dartii u qasheen waydin cuni kii markaa isaga wax kale loo qalay sida kan la sheegi doono kaa isagana lama cunayo fajtanibuu ka dheeraadaba ilaahay uhi arrijsa waxa wasakda ah oo min alawthaani sanamyaasha min sanamyaasha ku bayaansan wajtanibuu ka dheeraada qawla zuur hadalka dembiga ah ka dheeraada sidaasay tahay oo waxyaabaha aan la cunaynin een xalaasha ahayn waxaa ka mida nicmoolayda kii loo gowracay daan ilaahay ahayn aan loo gowraco dhaawac buu ku yahay caqiidada rajs wasakh baa ilaahay uu ku tilmaamay waa wasakh weeye qofka muuminka ah waa nadiifka gaalkiina waa wasakh maadaama waxaan aaminsay maadaama waxaan caabudayo qowlu zuur waa hadalkii dembiga ah hadalka dembigii mar walba wuu xun yahay camaladan wanaagsan iyo goobahan wanaagsan marka lagu dhex jirana waa sii mamnuuc الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج حنفاء لله دينكو إلهي أولا حنا يا حقيسة وما لولا لنبك صلى أحد غير مشركين به أن وحك للا عابدين ومن يشرك بالله قفك إلهي وحك للا عابدا فكأنما خر وابا إساقو كصلعي من السماء حق كره فتخطفه الطهير طبيعت نشم بروها أي كره القفين أو كره الأفصدين aw tahwii bihi riix ama dabayshu ay u tuurtay fii makaanin goob saxiiq ay baciid fog meel fog bal aduu waxaad qiyaastaa qof dayuurad laga soo tuuray wasladay dhulka soo gaari mayso tusaalihiisu waxa weeye marka qofkaa hawada laga soo tuuro imaa in bahala dhexda ka dhufsadaan gorgoradii iyo dhufatadii iyo coomaadayaashu ay dhexda ka dhufsadaan ama uu kuba dhaco meel qaada qawsaynaho aan cidina ka baadi doonayn oo aan cidina u dhowaan karayn oo helicopter unbaa daimika lagu raadiyaa in badan dadka had iyo jeer diyaaradu la burburaan qofka ilaahay intuu ka goostay wax kala caabuday arrinkiisu sidaasaanu wax cagadhigaya lahay dhan walba wuu seegay oo halaagsamay daalik sidaas weeye tusaalaha laydiin sheegay ifhamuu daalik arrinkaa qaatoo fahma waman yucadim shacaa'ir allahi qofka weyneeya calaamooyinka diinta ilaahay astaamaha u ah diinta ilaahay calaamooyin waaweyn bay leedahay shacaa'ir bay leedahay qofka weyneeya fa inahaa weynaynta fa inahaa iyadu macnaa tacdiimuha shacaa'irtaa weynaynteedu min taqwa alquluub quluubta alla kacabsiga ku jiray ka turjumaysa oo ay ka mid tahay weeye ilaahay diintiisu shacaa'irta ay leedahay buu ka mid iyo camalkan nasku uu ka waramayo ee xajka xajku oo ambiyadii horena way xajayeen kuwa dambena way xajayaan dadka muslimiintiina saasay mar walba camalkan u gudanayaan xikmadaha badana ku jiraana waa kuwa nusuusta ay ka warramaysaynu goortii dhaweyta soo sheegaynay meelka dhacooda iyo ku-xadgudubkooda iyo dhayalsigooda inta midna lama ogola sidaa darteed bay aada iyo aada waajib tahay dadkeenna inay aada ugu baraarugaan camalkan qur-aanka kariimkaah uu sidan u ammaanayo ee uga warramayo ee xajka ah dadka laxajeclun baa iska sii haysa oo qofku wuxuunu leeyahay un bal sanadka dambe bal sanadka dambe laakiin qofka dee asaadu waraaxila ayuu nabigu shardi ka dhigay calayhi salaatu wasalaam markuu fasiraya aayadda walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan jidkaasi waxa weeye sahaydii iyo iyo wixii qofka geynayey ee kasoo celinayay iyo wuxuu reerka uga tegay waa intayn leeg intayn leeg de wax yar wey kam wa kam kullu jeeble imisaa jeeble lagu leeyahayoo dee meeraysanaya madaxa xoqanaya dadkiio sii socdo soo socdo arkaya waa arkaan islaamku inay ku dhamaystirmaan nicmo weyn wey marka yaan la fudaysanine inta aad fursadda haysato ka faaideen ka faaide ayaan la dibidhigin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa xajka iyo cumrada mutaabac taabicu buu leey taabicu israaciya oo isdabageliya fainahumaa yanfiyaani alfaqra kamaa yanfi lkiiru khabat alxadiid xadiidkaasoo culimada qaarkood way tadciifiyeen laakiin rag badan baa tasxiixinaya albani laftiisu qolaa tasxiisay buu ku jiraa marka xataa haddii aad bahasha ururinayso ood ku dadaalayso ood qabqaban leedahay nebigu wuxuu leeyahay way buufiyaan xajki iyo cumradu faqriga ayay buufinayeen iyaga laftooda oo waad kordhin doontaaye albaabkaas ballaqiya wada dalika waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub waa cibaadaadkaas iyo muqadasaadkaas ilaalintooda iyo ku dadaalkooda iyo dhowridooda lakum waxaa idinku sugnaaday fiihaa nicmoolayda iyo gaadiidkaa la qalaya manaaficu dheefaa kulleediin ilaa ajalin musaman ilaa muddo magacaaban inta la gaadhayo oo inta mino ay gaadhayaana maxramka uma maxiluhaa ila albayt alcatiiq uma intaa kadib maxiluhaa goorta lagu gowracayaa goobta lagu gowracayaa ila albayt alcatiiq waa beydkii catiiqa ahaa ee cid walba ka xoroobay ilaahay ilaaliyay ama qadiimkaba ahaa nebi ibraahim dhisay ina awala beytin wudica linnaasi ila aladii bibaka marka halkaa waxaa ka muuqday waajib iyo sunno mid kasta ahaadee hadyiga halka lagu gowracaya oo xaramka un baydkana dee iminka baydka dhexdiisa laguma gowrace marar badan baa qur-aanku isagoo tilmaamaya ujeeda xaramka oo tilmaamaa baydka way islaasimayaanoo wixii baydka la xidhiidhsan ee xaramka ahiba wuxuuna leeyin karaamadiisa iyo xurmadiisa waa isku dhan unbay kasoo jeedaan marka inaad tidhaahda maahan waan fidyoobo neef baa laygu leeyahay aan halkii wadankii kula noqdo oo reerkii aan u qalo dadka qaarkood bay ka dhacdaa taasi oo yidhaahda dee anigu waan fidyoobay sanadkii dhaweyta laakiin halkan unbaan la imi neefkii ama labadii neefa igu waajibay maya waa inuu dib u xawilaa lacagtiiyo halkaa masaakiinta makaa la doonaya in cunaa walikulli ummatin buu ilaha yidhi ummad kasta jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan goob ay ku cibaadaystaan ama cibaado ay la yimaadaan sidan oo kale xajka oo kale liyadkuruu si ay u xusaan ismallaahi ilaahay magaciisa calaa maa rasaqahum wixii uu ku arsaqo min bahiimati lancaam bahiimadu waa mayeedhada nicmolayda aan naatiqadahaynan hadlaynin marka ay gowracayaan bismi illaah bay odhan mar walba gowrac nasku soo qaadaba ismiga ilaahayna waa xusaya sidaa daraaddeed baa raajixu noqon karaa qowlka sheegaya culimada in bisinku waajib yahay oo aanu sunno ahayn ee waajib yahay in lagu gowraco laga yaabo qofku dee inuu macduur u noqonayo hadduu ilaawo laakiin aan ogaan looga tegi karayn in la fudaydsadana aanay ahayn mansak goob ay ku cibaadaystaan baa loo sameeyey idinkana halkaasaa ku cibaadaysanaysaan oo camalkan ku guudanaysaan xaaji iyo cumrada hadigaa marka gowracaysaanna ilaahay magaciisa ayaa ku gowracaysaan fa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahaynu waa ilaah keliya falahu aslimuu isaga isu dhiiba isdhiiba oo qofkii waxaa laga imtixaanayaa naftiisi markaasaa laleeyahay soom iyo salaad la kaalay markaasaa xaggii xoolaa laga imtixaanaya sakadii la kaalay oo wax ka bixi baa laleeyahay markaasaa labadaba laga imtixaanaya oo xajkii baa layidhi la kaalayoo xoolahaagana isticmaalo waxna qal waxna ka dhigo dee sahaydii iyo wixii aad muwaasalaadka u isticmaali lahayd adiguna orod oo guclee oo goobta caalamka ka mid a ee buuraha dhaadheer la tag oo ilaahay dartii u tag falahu aslimu isaga uun isu dhiib oo amarkiisa qaata meeshuu doonaya ha idin mariye wabashir ilmukhbitiin kuwa ilaahay isu dhuldhigay kuwaa ila u bushaaree kuwaasaa bush kuwa macnaha ilaahay ka tala qaata almukhbit waa qofka khaashica ee daayaca aladiina kuwii weeye idaa dukira allahu marka ilaahay la xuso wajilat quluubuhum qalbigooda ayaa cabsada oo dee ilaahay buu la xidhanyo muraaqabada ilahay wehelkiisay dareemayaan waasaabiriina waa kuwa ku sabraan ammaanaya calaa maa asaabahum wixii soo gaadha ay ee xataa daacadan ka soo gaadhay ku sabraan waalmuqiimi asalaa salaada waa kuwa ogaya wa mimaa rasaqnaahum yunfiquuna wixii aanu siinayna waxbay ka bixiyaan saasaa ilaahay u tilmaamay tabaaraka wa tacaala intan o dhan waa cibaada aan kala hadhay walbudna baa ilahay uhi geeli geel wuu sii cajo badan yahay oo waxaa loogu magacaabay budni dee libadaanati jasaadiha jidhkeedaa weyn waa tulud weeye tuldihii iyo geelii ishinkii wey jacalnaahaa waan waxaanu idinka yeelnay lakum idinka min shacaa'ir illaah waa calaamooyinka waaweyn mar haddii uu hadyay wado hadyigaa laftiisu waa shacaa'irku ka mid yahay soo sharxayna lakum fiihaa khayr khayr badan oo adduunya aakhiraba waa ku leedin fadkuru ismallaahi ilaahay magaciisa ku xusa marka gowracaysaan calayhaa dusheeda sawaafa iyadoo saddex hadin ku taagan ilaa habkii loo gowracay ayaa qur-aanka kariimka ilaahay uu inoogu tilmaamay arrinkani muhimadda uu leeyahay awgeed inaga dee kolley waxyaabaa hayn waa kuduglaynta baasha iskaga badanoo dadkeena xaja xataa tujaartii baadan arkay iyagoo xoolo badan qalaya maxaa igu waajibay hal neef oo boqol dollara nebiguna caleyhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu geeyay oo maalintaa oo goobtaa ku gowraco markuu ku daalay cali uu yihi bal iga nafsi marka waxaa loo baahan yahay qofka taajirka intiisu fiican tahay waa inuu ugu talageli karaa budnigan ilaahay oo ammaanayo ee sidan uu muuqaalkiisa iyo cajaa'ibkiisa u sheegaya in wax badan bixiyo sawaafa saddex adin bay ku taagantay oo inagu had iyo jeer halkanaynu ruquusayno neefka intaynu fadhiisino itaaldarradaa iska badanaynu ruquusayno habka ugu fiican in loo gowracaya geela waa sidaa intoo la joojiyo ayaa jeeniga bidix baa la xidhayaa jeeniga bidix baa la laabaya masaa la xidhaya dabeedna dhinaca midigtaa la iska taagayaa neefka waa la dhuundhabaya dabcan wuxuu u dhacayaa xaggii aad ka taagnayd mooyaane xaggaad ka taagantahy waa midigta xagga bidixdee jeenigu ka xidhan yahay buu u dhacayaa marka taasi waa habka ugu wanaagsane loo qalayo neefkii habkaa ugu fiican ayaa loo gowracayaa baan ujeedaa fa idaa wajabat markay dhacdo junuubuhaa dhinacyaasheeda neefkuu dhinacii u dhaco fakuluu minhaa wax ka cuno wa adcimuu quudiya alqaanica waalmuctar qaanicu waa kii iska aamusnaa iska xishoonaya waxba cid weydiisanaynin imisaa fuqaro badan oo maka joogan waxba weydiisanayn waalmuctar waa ka soo banbaxae soo ligan ee inagu soo taagan isagoo ii dhiibalahaya labadaba ha lagu tiso kadalika sidaasaanu sakarnahaa lakum idinku sahlnay baa ilahay miyaa la qaban balaha hadaanu ilahay sahlin jeenigu ku dhufan laha wixii usoo dhawaadabe lacallakum tashkuruun inaa ilaahay ku mahadisaan ayaa u dhowdihiin oo la idinka rajaynayaa likay tashkuruun waa nicmo weyn weeye diintaasoo ilaahay uu ku waafajiye camalkan oo kuu sakhirayo intan oo isu ka hagaajiye waa fursad qaaliya